aan barwaaqo gaarne macdanta buur laga bilaabay biya wowiyada marayo macdanta buur laga bilaabay biya wowiyada marayo badiyo biri khayr ka buuxa
bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu kulanti waxaanoo wanaagsan dhegaystayaal iyo daawadayaal ku soo dhowaada barnaamijka tartan cilmeedka ramadaan ee warbaahinta qaranka ay u qabanayso degmooyinka dalkeenna qaarkood sannadkan oo ah sannadkii shanaad ee tartanka ramadaan ee warbaahinta qaranka waxaa taabagelinaya maamulka gobolka banaadir iyadoo qaar ka mid ah diyaarinta su'aalahan ay naga taageereen jaamacadda soomaaliya ee magaalada muqdisho halka qaarka kale ee su'aalaha soo hareen ah ay naga taageereen macallimiin soomaaliyeed oo dalka gudihiisa iyo dibaddiisa kala jooga gaar ahaan namaadooyinka san tiifiga caawa hadduu alla idma waxaan gudageli doonnaa oo si rasmi ah noogu bilaabanaya wareegga labaad ee tartanka iyadoo ay isugu soo hareen afar iyo toban degmo halka bilowga tartanka uu ku bilowday siddeed iyo labaatan degmo oo degmooyinka dalkeena ka mid a waxaa marba marka ka dambaysa tartanka uu gelayaa marxaladdii xasaasiga ahayd oo uu ku sii adkaanayo kulanka caawa hadduu allaeedna waxaa isaga hor imaan doona degmooyinka baydhabo iyo yaakshiid baydhabo waa xarunta gobolka baay waxayna hadda xarun kumeel gaara u tahay maamulka koonfur galbeed yaakshiidna waxa ay ka tirsan tahay degmooyinka gobolka banaadir waxaa si rasmi ah tartanka inoogu furi doonaa hadduu allaeedna mas-uuliyiinta wasaaradda warfaafinta oo uu nagala joogo agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta mudane cabdirasaaq cali yuusuf baalaabe mudane agaasim soo dhawo marka hore bismillahi raxmaan raxiim waa dhowah
tartanka caawa wuxuu gelayaa wareegiisii labaad oo aan dabcan kaa codsanay ama kugu sharfay inaad si rasmi aad noogu furto bal dardaarankaaga muddadii tartanka uu soo socday iyo degmooyinka tartamaya waxaad dhihi lahaydba
bismillahi raxmaan raxiim marka ugu horreysa horta waa salaamayaa dhammaan guddiga tartanka waday runtii waa aduu guddoomiyaha ahayd shaqo aad iyo aad iyo aad u ballaaran oo aad u wanaagsan ayay qabteen marka labaadna waxaan u hambalyaynayaa siddeed iyo labaatankii degmo oo tartankan ka qayb qaatay runtii kuwii wareegan labaad usoo gudbay iyo kuwii hore u shaqeeyeyba runtii wuxuu ahaa barnaamij tartan cilmiyeed wax badan laga korsaday hadday ahaan lahayd xagga isdhexgalka bulshada hadday ahaan lahayd xagga su-aalihii laisweydiinayay hadday ahaan lahayd xagga dadkii soomaaliyeed ama gudaha ha joogeen ama dawladda ha joogeene runtii bisha ramadaan oo ah bil aada cibaado ah runtii waktiga badan ku qaadanaya barnaamijkan annagu hadda safar baan ka nimid maantay magaalada kismaayo runtii waxay soo gashay wareegga labaad waan u hambalyaynaynaa runtii iyagana iyo kooxaha kaleba barnaamijkan marka qiimo aada u ballaaran ayuu aada wasaaradda ugu fadhiyaa saan ogahayna furitaankii waxaa furay wasiirka iyo guddoomiyaha gobolka oo aan si gaara ugu mahad celinayo muhiimadda uu leeyahay haddaan usoo gudbo aragtida laga qaba barnaamijkan runtii aragti aada iyo aada u wanaagsan ayaa laga qabaa gaar ahaan guddiga sida ay hawsha u wadaan si aada iyo aada u wanaagsan waana wixii lagu ballamay oo ahayd in barnaamijka si daacadnimo iyo soomaalinimo ku jirto sideed labaatanka degmo oo tartanka ka qaybgaalaya oo gobollada kala socda inay runtii aada iyo aada maarad si daacada loogu adeego dadka gobollada markaad fiiriso aad bay barnaamijkan ugu taxan yihiin muddadii ana hadda aan joognay labada habeen ee kismaayo waxa ugu wanaagsan ama ugu badan oo la daawanayay waa barnaamijkan buu ahaa marka runtii aad iyo aad buu muhiim ahaa tartankuna qiimo gaar uu fadhiyaa sanad kasta bisha ramadaan gobolka banaadir mahad gaar ay leeyihiin barnaamijkan ayagaa tahbageliyey wasaaradduna kulley mas-uuliyaddeydii ay lahayd iyo kaalintay lahayd dee wasiirka oday noogu ahaa waa la fuliyey iyadana marka waa sababtaan u imid caawa inaan qaybtii labaad idiin furo barnaamijkuna waa furaya
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska dowladda soomaaliya mudane cabdirasaaq cali yuusuf bahlaabe oo si rasmi ah inoogu furay wareegga labaad ee tartan cilmeedka ramadaan ee warbaahinta qaranka ay u qabanayso degmooyinka dalkeena qaarkood hadduu alla idmo kollow si rasmi ay tartanka noogu bilaaban doonaa mudane agaasimo guud aad baad u mahadsan tahay furitaankaaga waxaan rajaynayaa hadduu alla idmo in tartanka marxaladda xasaasiga ee hadda uu gelaya degmooyinka ilaa hadda soo gudbay afar iyo tobanka degmo ah waxa ay isugu jiraan gobolka banaadir iyo gobollada waxaana caawa tartami doona yaakshiida gobolka banaadira iyo baydhabo gobolka baaya habeen dambe kaxda iyo wadajir oo gobolka banaadir ka wada tirsan habeenka xiga waa gaalkacyo oo gobolka mudug xarun ah iyo cabdicasiis oo gobolka banaadir ah habeenka kusii xiga ee saddex iyo labaatanka ah waa kaaraan oo gobolka banaadir ah iyo kismaayo oo jubbada hoose ah habeenka afar labaatanka ah waa garbahaari oo gobolka gadaa iyo iyo degmada boondheere ee gobolka banaadir waxaa xigi doona shan iyo labaatanka degmada hodan gobolka banaadir iyo degmada boosaaso oo xarunta gobolka bari ah waxaa ugu dambayn doona wareegga labaad degmooyinka warta nabadda iyo hodan oo gobolka banaadir ka wada tirsan insha allah waayahay daawadaal dhegeystayaal kollow ayaan si rasmiya tartankeena u gudageli doonaa hadduu alla idmo
barwaaqo gaarne macdanta buur laga bilaabay biya webiyada marayo macdanta buur laga bilaabay biya webiyada marayo badiyo biri kheyr ka buuxa rag soo bixiyey rabaane badiyo biri kheyr ka buuxa waxbarta'aan barwaaqo gaarne waxbartaan waxbartaan waxbartaan barwaaqo gaarne barbaartii dhulkaynu nahayo ballamo badan baynu qaadnay barbaartii dhulkaynu nahayo ballamo badan baynu qaadnay baraallayna dhowriyaa bulshoy kama baaqsanayne baraallayna dhowriyaa waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan barwaaqo gaarne waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan barwaaqo gaarne waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan barwaaqo gaarne
waa tahay daawadayaal dhegaystayaal isu soo noqod wanaagsan mar kale waxaan sii ambaqaabi doonaa oo si rasmi u gudagelana hadduu alla idmo tartanka ramadaan wareegiisa labaad oo caawa degmooyinka baydhaba iyo yaaqshiid ay inoogu bilaaban doonaan daadiinta ama tabinta waxaa igala qayb gelaya axmed cali kahaya guddiga caawa waxaa dhibcaha noo qoraya maxamed macalin xasan waytka majaajiliistayaasha abuukar sayid cali jaajumow iyo cabduqaadir cabdikariin gorod abaha intaba waa ay inoo joogaan jaajumow hay labada habeen adi abaha waa iga neefsataana umalea waayahay almindideeda caawa tartanka laga arkaya keed waa ujeeda bayloodka oo calag dhig wasaaradda
xagga kaamirmaanada cabdulaahi calas yackooyare iyo siciid shawriyaako farsamada raadiyaha maxamed cabdiqalaf isku-xidhka degmooyinka cabaas xaaji farsamada tv-ga maxamed cabdixakiim bunka xagga facebooka live-ka iyo tv-ga inta u dhexaysana waxaa dhex fadhiya oo isku xirkooda caawa noo jooga fu'aad muxudiin khaliif reer facebook waxaan leenahay soo dhawaada tartanka inta u socday isagona live ayuu ka yahay waad nala socotaan inta aan raadiya heli karin iyo tvna sidoo kale waxa ay toosu nagala jaan qaadi karaan barta facebook reer facebook soo dhawaada abbaha dhehe waa shidanna facebook waa shidanaha aada u shidanaha aad iyo aad weliba ee saaxiibkayga cabdifatax jeerta waxaa umalaysaa inaas baydhawi adduunya iyo meelahaas isku soo maray anina waa ku raacaan ku dhaha waa iga maxaan ku baxay laakiin ma ka Ah.
seeyahay diyaar bal raacin Eh.
saddex lugaa leele baydhaw lagu tagay Bajaajta?
bajaaj Ee, leenka woog waa mii sheegtido leenkaas facebook bukaarkii noo soo dhahay ani iyo bajaajtay baydhawaan ku laakiin dalxiisaynaa bajaaj adeeg waa taas waa ka jijila kaltahay cama.
bajaajood alla nafsiina ka muuqata ma ujeedido isha baydhabo Caadi, iyo caadi, meelaad caadi.
meeha waraaba isnimbaba sinkuroogu waaye Eh, aroortay bismillah dabadaa oo kale waayahay aan hubiyo labada degmo inay qadka ku jiraan halow yakshid yakshid halow halo radio muqdisho waayahay ku jira degmada kale halow baydhabo
halo radio muqdisho baydhabo jana iyo dhegaasana
sifay lakin dheegaan walaalkay ayaa waayahay labada degmo bal dareenkooda ay siday tartanka ugu diyaargaroobeen yakshid ayaan ku hormaraya yakshid diyaargarowgiina iyo in wareegga labaad aad usoo gudubtaan oo tartantaan aragtidana ku aadan soo dhawaada
halo radio muqdisho yakshid soo dhawaada waxaad usoo gudubteen wareeggii labaad caawa idinkaa bilaabaya aragtidiina inaad wareegga labaad tartanka usoo gudubtaan iyo sidaad u diyaargarowdeenba بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين آه، سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد marka hore waxaan u mahad celinayaa allah subxaana wa tacaala noo suuro geliyey inaan kasoo qayb galno tartankaani aadka ugu qiimaha badan ee qabanayso idaacadda qaranka raadiyo muqdisho iyo telefishinka qaranka Een, kolley waxa waaye aragtideena ku aadan dhanka tartanka Een, kolley waxa waaye een, qolo markay wada tartamayaan een, kolba waxa waaye een, ilaahay subxaana wa tacaala hadba markuu midku u suuro geliyo ayaa maanta ah waxaa u dhacaya guusha u dhacayso marka insha allahu tacaala een, gadaal ayaan wixii faahfaahin insha allah waan kasoo dhextaalka u gudbi dhiga doonaa.
doontaan insha allah Okay.
waa mahadsantihin yakshid halow baydhabo baydhabo dareenkiina inaad wareegga labada tartanka usoo gudubtaan iyo sidaad tartanka ugu diyaargarowdeenba
bismillaah alxamdulilaahi rabi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa nabiyillaahi maxamedin sala allahu calayhi wasalam allahuma waffiqna lima tuxibu watardaa ilaahay ka mahadsanay runtii meelaraay awood macnaha cilmo un aan leenantiino milongo ee ko macnaha wareeg lamaad un aan gudubno malihini laakiin ilaahay aan waafiji ilaahay aan ka mahaday aan kasokomayba anta mahadbilaaran ku jeedayana telefishin qaranka oo macnaha maalin iyo meelaraayhamiinba anka hoolan macnaha an garga- macnaha an ha- an gargaarowka shacabka soomaaliyeed marka kalena mayba antoon ku mahad celiyana id alla anti tartankun oo toobageliyahayti oo gacan ku jeysati unina iyada iyadan ka faraasantiintununa tartan walaalayaalkana yaqshid runtii guuli lama qof makuwada farxiyaaso dheere hobu unabadaynan mayba iyadan ka farxasana hobna noobadayno mayba wadaas noo dherma noobadayna walaalnyabaana soomaali iskeena isku isku jiinsiido iskeena lay noobadayn mayba waa guulna siid un hata hata manaa nikajarna manaa hadaf kale un hata goone un tartamayna male hadafkan maybontin aqoon isweydaarsanalan insha allah guulana obu obuyo baden guulana hobun badenana guulu insha allah may bara karajiina insha allah mteen oo ka meelonka badi oo ilaayarana ilaahay mayba kutugan suurti geli insha allah sinmaas insha allah waa atahay aad iyo aada u mahadsan tihiin eh, labada degmaba waxaan idinku wareejinayaa maxamed macalin xasan whiteka oo oo noo qoraya dhibcaha caawa si uu noogu qabto nambarka cidda su-aasha bilaabaysa whitekay aadan maastaa fatax dheer jeyte Ee, dabcan markaan waxaan gudagelaynaa dhankii nambarada ee degmooyinka ay qabsanayeen waxaana caawa miiska noo saaran laba nambar oo kala ah nambar saddex iyo nambar afar Ee, aynu ku bilaawnay degmada ee, baydhabo halow baydhabo
halo raadi muqdisho haye lambar saddex iyo lambar afar mid qabsada
bismillaah mayba qobsadaane ha lambarka afaraad lambarka afraad Ee, dabcan degmada yakshiidna waxaa ku su-aaday nambar saddex Ee, waxaana su-aalaha lagu bilaabayaa ee, jeytu ee, degmada yakshiid gobolka banaadir
waayahay su-aalaha yaaqshidan ku bilaabi doonaa bismi illahi raxmaan raxiim ilaahu noo fudude hay abaha jajimo markii oo oo oo dhibca la heelale maa kala bixaysi mise haddaa la kala baxa haddaba waa la kala baxay hay abaha xalina waa la kala baxay haddana waa la kala baxay xalaa badaysa umalea farxadaada u Anigoo baydhawo jeeda baydhawo inaa markoo taageer liitii waa rabi Eh.
marna xudur waa rabi Eh.
laakiinse saaxiibkay jaajuum waa meesha kasoo jeeda labaatan sanaa la deganaayo Eh.
marka qaadi karaa marka
cawad baydhawo ku waxsuuba waxa waaye laakiin hadaladii kale oo macmacaanaya adaa shee haa hadaladaasa kasi marka waxaan u gartay yaaqshidaa tahay ayaaqsiida adna bay
waa tarmajuugsameynaa waa lama tarmajuugsama waa lama tarmajuugsamayo uu yidhi awjaajuuma oo jira waayahay su-aasha koowaad ee tartanka waxaa iskala tartay meesha degmada yaaqshiid yaaqshiid su-aasha dhegihiina u fura aad ayayna u dheer tahay tartanka maadaama wareegi labaad uu aad u adeeg yahay adeeg waa sii wada adkaan doonaa insha allah waxaan ka tegey waxaan ka tegey inta aan sheegayey ee, inta inta fadhida iyo inta barnaamijka nala wadaa waxaa heegan noo ah macallimiinta su-aalaha noo soo diyaariyey iyagoo barnaamijka inta uu ka bilowda ilaa uu ka dhammaado nala jooga ama qanta noogu jira iyo sidoo kale guddiga tartanka ee, guddoomiyaha guddiga ee, ugu horeeya maxamed abuukar axmed ma'da oo uu ku xigo guddoomiye ku-xigeenka guddiga mustaf maxamed axmed war cadeeye ayaguna hareerahayaga kama dheera oo shaqada had iyo goor heegan ayay u yihiin su-aasha koowaad yaaqshid ayaa iskale yaaqshid dhegihiina fura ee, inkastoo dabcan ka waxaan malayna ballanqaad facebooka hore u jiray laakiin waqtigaan noo saamixin sama
inaan akrino macnaha fariimaha ah may- f- eh, fariimaha iyo kommentiyada oo dadka dabcan fursad aan siinin inay jawaabo ka bixiyaan oo waqtiga aad xogaho is- isu soo hoosgelaya ha laakiin waqtiga isu soo hoosgelaya balse haddaba way ka soo jawaabaan reer facebook fursadooda mar walbo ay leeyihiin su-aasha waa su-aasha koowaad ee tartanka waxaa iskala tartamayaasha degmada yaaqshiid yaaqshiid dhagaa fura su-aashu waxay u dhacaysaa sida tan laba macdan oo u samaysan qaab kubad ah ayaa soo laadlaada joog tidac taabanayo bilowga qaybta koowaad ee u samaysan qaabka kubadda ayaa cufkeedu yahay soddon garaam taasoo loo soo jiiday dhanka bidix joog dhan siddeed sentimitir kadibna waa la sii daayey marka uu hoos u lulmo waxa uu ku dhacayaa qaybta labaad ee u samaysan qaabka kubadda oo kale ah taasoo cufkeedu yahay toddobaatan iyo shan garaam haddaba soo saar keenaanta qaybta koowaad ee u samaysan qaab kubadeedka isku dhaca ka hor iyo kadib muxuu noqon muxuuse noqonayaa joogga qaybta koowaad ee u ruxmaya dhanka bidix isku dhaca kadib u qaado kalaal cufis jiidadku inuu yahay sagaal dhibic siddeed mitir bir sakan laba jibaaran aan ku celiya mar kale su-aasha yaaqshiid dhegihiina fura laba macdan oo u samaysan qaab kubad ah ayaa soo la- ayaa soo laadlaada joog tidac taabanayo bilowga qaybta koowaad ee u samaysan qaabka kubadda ayaa cufkeedu yahay soddon garaam taasoo loo soo jiiday dhanka bidix joog dhan siddeed sentimitir kadibna waa la sii daayey marka uu hoos u lulmo wuxuu ku dhacayaa qaybta labaad ee u samaysan qaabka kubadda oo kale ah taasoo cufkeedu yahay toddobaatan iyo shan garaam haddaba soo saar keenaanta qaybta koowaad ee u samaysan qaab kubadeedka isku dhaca ka hor iyo kadib muxuuse noqonayaa joogga qaybta koowaad ee u ruxmaya dhanka bidix isku dhaca kadib u qaado karaar cufis jiidadku inuu yahay sagaal dhibic siddeed mitir bir sakan laba jibaaran aan ku celiyo marka saddexaad ee ugu dambaysa yaaqshid laba macdan oo u samaysan qaab kubad ah ayaa soo laadlaada joog tidac taabanaya bilowga qaybta koowaad ee u samaysan qaabka kubadda ayaa cufkeedu yahay soddon garaam taasoo loo soo jiiday dhanka bidix joog dhan siddeed sentimitir kadibna waa la sii daayey marka uu hoos u lulmo waxa uu ku dhacayaa qaybta labaad ee u samaysan qaabka kubadda oo kale ah taasoo cufkeedu uu yahay toddobaatan iyo shan garaam haddaba soo saar keenaanta qaybta koowaad ee u samaysan qaabka kubadda isku dhaca ka hor iyo kadib muxuuse noqonayaa joogga qaybta koowaad ee u ruxmaya dhanka bidix isku dhaca kadib u qaado kalaal cufis jiidadku inuu yahay sagaal dhibic siddeed mitir bir sakan laba jibaaran waa rajaynaya inaad garateen hadduu alla idmana aad ka jawaabi doontaan yaaqshid waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan barwaaqo gaarne macdanta buur laga bilaabay biya webiyada marayo macdanta buur laga bilaabay biya webiyada marayo badiyo biri khayr ka buuxa rag soo bixiyey rabaane badiyo biri khayr ka buuxa rag soo bixiyey rabaane waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan barwaaqa gaarne waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan barwaaqa gaarne
halow yaakshid awraadii muqdisho jawaabta millaah annagoo ah tartamayaasha degmada yaaqshiid haddii aan isku dayno su-aasha jawaabteedu waxay noqonaysaa insha allah soddon iyo sideed
jawaabta yaakshid sax iyo qalad guddiga ayaan u gudbinayaa
waa hagaag su-aashii la weydiiyey tartamayaasha degmada yaaqshiid ee gobolka banaadir oo ah su-aasha lagu bilaabay caawa tartanka jawaabta ay ka bixiyeen sax ma ah hadday yaakshid soo hareer martay halow baydhabo
على أوراد مقدشة جوابته بسم الله اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا إن شاء الله سؤال الجواب كيو نسكدين إن شاء الله ما يبان أقدر دون تهين أبو سؤال الجواب كيو نسكدين أقدر دون تهين baydhabo fadlan jawaabta may baan ku biina unaa tartamyaalka baydhabo janaay may baan ku bii doona insha allah soday siyed haye jawaabta baydhabo iyana sax iyo qalad guddiga ayaan ku celinayaa cabdifataax oo su-aashii soo areer martay tartamayaasha degmada yaaqshiid baydhabo kama faa'iidaysan
waayahay haddii labada degmo soo hareer martay jawaabta guddiga ayaa looga fadhiyaa
waa hagaag su-aasha la weydiiyey tartamayaasha degmada yaaqshiid oo u dhacaysay laba macdan oo u samaysan qaab kubad ah ayaa lasoo ayaa soo laadlaada joog tidaac taabanayo bilowga qaybta koowaad ee u samaysan qaabka kubadda ayaa cufkeedu yahay soddon garaam taasoo loo soo jiiday dhanka bidix joog dhan siddeed sentimitir kadibna waa la sii daayey markuu hoos u lulmo waxa uu ku dhacayaa qaybta labaad ee u samaysan qaabka kubadda oo kale taasoo cufkeedu yahay toddobaatan iyo shan garaam haddaba soo saar kaynaanta qaybta koowaad ee u samaysan qaabka qaabkubadeedka iskudhaca ka hor iyo kadib muxuuse noqonayaa joogga qaybta koowaad ee u ruxmaya dhanka bidix iskudhaca kadib u qaado karaar cuf isjiidadku inuu yahay sagaal dhibic sideed mitir ber second laba jibaaran jawaabta waxa ay noqonaysaa kaynaanta iskudhaca ka hor qaybta koowaad waa hal dhibic labo shan labo mitir ber second kaynaantka isku dhaca kadib waa minus eber dhibic shan saddex toddoba mitir waa toddoba mitir ber second calaamadda laga jaray waxa ay tilmaamaysaa qaybta koowaad inay u dhaqaaqayso bidix isku dhaca kadib joogga koowaad ee u ruxmaya dhanka bidix isku dhaca kadib waa eber dhibic eber hal afar toddoba mitir ama hal dhibic shan sentimitir mar kale jawaabta ku celi si meel loogu wada xariiq cabdifataaxow jawaabtu waxay u dhacaysaa sida tan kaynaanka isku dhaca ka hor qaybta koowaad waa hal dhibic labo shan labo mitir ber second kaynaanka isku dhaca kadib waa minus eber dhibic shan saddex toddoba mitir ber second calaamadda laga jaray waxa ay tilmaamaysaa qaybta koowaad in ay u dhaqaaqayso bidix isku dhaca kadib joogga koowaad ee u ruxmaya dhanka bidix isku dhaca kadib waa eber dhibic eber hal afar toddoba mitir ama hal dhibic shan sentimitir waan rajaynayaa in jawaabta ay labada degmaba meel ku wada qorteen labada degmaba jawaab gaaban oo isku mid ah ayaan siiyaan oo soddon iyo sideed ahayd laakiin jawaabta intaa waa ay ka dheer tahay su-aashan waa su-aasha koowaad ee tartamayaasha baydhabo waana su-aasha labaad su-aalaha guud ee tartanka baydhabo dhegihiina fura su-aasha waxay u dhacaysaa sida tan saynisyahan ayaa cabbiray laba biro oo ka samaysan maar iyo sinki kuwaas oo leh qaab saxan fidhsan oo wareegsan dhumucdiisuna ay tahay siddeed dhibic shan milimitir oo leh gacan saddex dhibic shan sentimitir ayaa lagu xidhay shakal gaaban oo gacantiisu yahay saddex dhibic laba milimitir haddaba waa maxay winiinta nagaashada xudunta xariiqda toosan ee ku wareegsan saxanka haddii cufnaanta birta ka samaysan maarta iyo sinkiga ay tahay siddeed kun iyo afar boqol kilogaraam bir mitir saddex jibaaran u qaado baay waxay la mid tahay saddex dhibic afar iyo toban aan ku celiya mar kale su'aasha baydhabo saynisyahan ayaa cabbiray laba biro oo ka samaysan maar iyo sinki kuwaas oo leh qaab saxan fidsan oo wareegsan dhumucdiisuna ay tahay siddeed dhibic shan milimitir oo leh gacan saddex dhibic sentimitir waa saddex dhibic shan sentimitir ayaa lagu xidhay shakal gaaban oo gacankiisu yahay saddex dhibic laba milimitir haddaba waa maxay winiinta nagaashada xudunta xariiqda toosan ee ku wareegsan saxanka haddii cufnaanta birta ka samaysan maarta iyo sinkiga ay tahay siddeed kun iyo afar boqol kilogaraam bir mitir saddex jibaaran u qaado baay waxay la mid tahay saddex dhibic afar iyo toban ama saddex dhibic hal afar aan ku celiya marka saddexaad ee ugu dambaysa su'aasha seenisyahan ayaa cabbiray laba biro oo ka samaysan maar iyo sinki kuwaas oo leh qaab saxan fidsan oo wareegsan dhumucdiisuna ay tahay siddeed dhibic shan milimitir oo leh gacan saddex dhibic shan sentimitir ayaa lagu xidhay shakal gaaban oo gacankiisu yahay saddex dhibic laba milimitir haddaba waa maxay winiinta nagaashada xudunta xariiqda toosan ee ku wareegsan saxanka haddii cufnaanta birta ka samaysan maarta iyo sinkiga ay tahay siddeed kun iyo afar boqol kilogaraam birmitir saddex jibaaran u qaado baay waxay la mid tahay saddex dhibic hal afar waan rajaynayaa inaad garateen hadduu alla idman aad ka jawaabi doontaan baydhabo
macdanta buur laga bilaabay biya webiyada marayo macdanta buur laga bilaabay biya webiyada marayo badiya biri khayr ka buuxa rag soo bixiyey rabaane badiya biri khayr ka buuxa waxbarta'aan barwaaqo
halow baydhaba halow baydhabo
halow raadi muqdisho jawaabta
bismillaah alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin fadlan Wasalaatu baydhabo wasalaamu calaa baydhabo nabiyillahi Muhammad baydhabo sala allahu fadlan alayhi fadlan fadlan biliis waqtiga waa la idin siiyey idinku filan jawaabta markaa idin weydiina hore ka sheega furfurashada badan yaana waqti ku luminin wasallam. Kun waa tartamayaasha eh, degmada baydhabo waa la isjawaabtay oona gudin insha allah may banaagdo doonteen insha allah waa la isjawaabtay may banaagdo doonteen one point twenty five three point twenty five
waayahay jawaabta baydhabo sax iyo qalad guddiga ayaan u gudbinayaa
waa hagaag su-aashii la weydiiyey tartamayaasha degmada baydhabo jawaabta ay ka bixiyeen sax ma aha hadday baydhabo soo haraar martay halow yaaqshid halow raadiyo muqdisho jawaabta ku baashaala
yah adinkaa idin deeli waaya waa mahadsantihiin yaaqshid dajumu heye abaha bay su-aasha horta ku carrabi ani su-aasha degmooyinka in la dhaho macnaa meelku qorta maahin waxaa la rabaa in la dhaho meelku duubta meelku duubta say u dhegeystaan macna Eh, gabartu waxay tiri ku baashaala waaba la xiiqiba meeshaale Yaa, degmooyin- adaaba xiiqde Ah.
adila xiiq waay jeeta marka degmooyinka inay xiiqaan ma rabaan marka Way, xiiqo way.
wixii eh aniga aragtideena meeshaan khudbadaha adduunka soo mari xataa malay
waayahay su-aashu marka hore waxa ay u dhacaysay saynisyahan ayaa cabiray laba biro oo ka samaysan maar iyo sinki kuwaasi oo leh qaab saxan waa qaab saxan fidsan oo wareegsan ah, dhumucdiis waa dhumucdiisuna ay tahay siddeed dhibic shan milimitir oo leh gacan saddex dhibic shan sentimitir ayaa lagu xidhay shakal gaaban oo gacankiisu yahay saddex dhibic laba milimitir haddaba waa maxay winiinta nagaashada xudunta xariiqan- xariiqda toosan ee ku wareegsan saxanka haddii cufnaanta birta ka samaysan maarta iyo sinkiga ay tahay ah, sideed waa sideed waa sideed boqol iyo afar sideed kun iyo afar boqol oo kilomitir bermitir kilogram bermitir saddex jibaaran u qaado bay waxa ay la mid tahay saddex dhibic afar waa hal afar su-aashaas lagu soo xiiqay ee saas u dheer jawaabteedu waniinta nagaashadu waa saddex dhibic saddex lix sideed toddoba shan lagu dhuftay toban ku jibaaran minus four kilogram mitir laba jibaaran ama waxaa kaloo markaa looga jawaabi karaa saddex dhibic afar lagu dhuftay toban ku jibaaran minus four kilogram mitir laba jibaaran mar kale ku celi si degmooyinka ay u duubtaan
waaya waniinta waniinta nagaashada waa saddex dhibic saddex lix sideed toddoba shan lagu dhuftay toban ku jibaaran minus four ama laga jaray afar kilogram mitir laba jibaaran ama waxaa kaloo markaa ay uga jawaabi karaan ama looga jawaabi karaa saddex dhibic afar lagu dhuftay toban ku jibaaran laga jaray afar kilogram mitir laba jibaaran
meeshaa nin cusubaa yimid abaa nin waxaa kusoo biiri waniinii la dhaho wareega labaad masayno sheegi wareega labaad mana sheegino dadka wareegana waa zaa'id ay ka dhigaan ufnaan waxaa lagu dari ah waniiniya aroos waa adag tahay bas way sheekadan waayahay waniiniyo waniiniyo adi abaha caaw sheeko dheer idin hayaa laakiin u kaadiye idaahida waniini watanowga waniiniye walaay madheela kaasaa maqli jiri aba abaha lakala su-aal guuguun waa sheeg mayan horta habeenkii Ah, haddii beri.
guuguun caddi beri tii kale maxay ahayd Eh, jeela, dhakac jeela.
dhakacna Dhakac.
tamsarigo eedan waa Waa la sheeg sheeg.
hal midaa ka tagta laakiin Eh.
quful quful آه، قفل قفل سؤال شباب يا قفل قفل قفل قفل قفل نار
Waayahay, su-aasha waa su-aasha labaad ee tartamayaasha yaaqshiid yaaqshiid dhigaa fura su-aashu waa su-aal sugaana waxay u dhacaysaa sida tan sheeg magaca howlka ku luqaynaya heestan soo socota ee aad maqli doontaan heestu waxa ay ku jaan go'an tahay sagaashanka seken ee loogu talagalay in jawaabta la idinkaga sugo marka ay dhammaatana jawaabta ayaa la idinka rabaa aan ku celiya mar kale yaaqshiid sheeg magaca howlka ku luuqaynaya heesta soo socota heestu waxa ay ku jaan go'an tahay sagaashanka seken ee jawaabta laidinka sugi jiray marka heestu dhammaatana jawaabta ayaan idinka rabaa aan ku celiya marka saddexaad ee ugu dambaysa yaaqshiid sheeg magaca howlka ku luuqaynaya heesta soo socota ee aad maqli doontaan heestu waxa ay ku jaan go'an tahay sagaashanka seken ee loogu talagalay in jawaabta laidinkaga sugo marka ay dhammaatana jawaabta ayaan idinka rabnaa waan rajaynayaa inaad garateen hadduu alla idman aad ka jawaabi doontaan yaaqshiid dhulka faa'iidaa ku jirto dhulka faa'iidaa ku jirtooy oo fiican oo lagu faalo yaanbadaa ku faado dhulka faa'iidaa ku jirtooy dhulka faa'iidaa ku jirtooy oo fiican oo lagu faalo yaanbadaa ku faado fadhi fuud ma keenaaye falanee beerahay fadhi fuud ma keenaaye falanee beerahay fiid iyo dharaarba
anfacaylo dhaafe fiidiyo dharaarba fiidiyo dharaarba fujineena ciida anfacaylo dhaafe
allow yakhshid
muqdisho jawaabta bismillaah haddii aan jawaabtaas isku dayno annagoo degmada yaakshiid waxay noqonaysaa insha allah macow ow diille abtow jawaabta yakhshid sax iyo qalad guddiga aanu gudbiyo
degmada yaaqshiid ee gobolka banaadir su-aasha la weydiiyey ee suugaanta ah jawaabta ay ka bixiyeen sax ma ahan hadday yakhshid soo hareer martay halow baydhabo
halo raadi muqdisho jawaabta insha allah su-aalaas jawaabtiya una sideeni may baan agri doonteen faarax siidow faarax jawaabta baydhabo iyana sax iyo qalad aan guddiga ku celiyo
degmada baydhabo kama faa'iidaysan su-aasha soo hareer martay degmada yaaqshiid hadday labada degmo soo hareer martay guddiga ayaa looga fadhiya
waa hagaag su-aashu waxa ay u dhacaysay sheeg magaca hobalka ku luuqaynaya heestan waa dabcan heestii aad wada maqasheen jawaabta saxa waxaa weeye markaasi abwaanku waa axmed deeye cabdi gaashaan midhaha iyo laxanka heesa isaga ayaa iskale abwaanku Eh, sanadku markuu ahaa kun sagaal boqol toddobaatan iyo kowdii ayaa loo qabtay kaydka waa qolka kaydka ee redio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya mar kale ku celi abwaanka Ma- fanaanka, heesta waa fanaanka.
fanaanka heesta ku Ama howlka, luuqaynayaahi waa axmedey cabdi gaashaan Eh, midhaha iyo laxanka abwaanku isaga ayaa iska leh sanadku markuu ahaa kun sagaal boqol toddobaatan iyo kowdii ayaana loo qabtay qolka kaydka ee redio muqdisho waxaa xusid mudan in inta dambe ee ah sanadka la qabtay miraha iyo laxanka qofka iska leh inaanay su-aasha noogu jirin su-aasha keliya waxay ku kooban tahay howlka ku luuqaynaya magaca sheeg inta dambe annagaa ku darnay idinku fanaanka magaciisa unbaa laydinka rabay waxaan ugu darnay si aad eh, ugu sii darsataan ama aad usii ogaataan su-aashan waxaa iska leh baydhabo waa su-aashooda labaad waa tala su-aal sugaaneed aantii hadda ka dheereen baydhabo sheeg magaca hobolka ku luuqaynaya heestan soo socota heestu waxa ay ku jaango-an tahay sagaashanka seken ee jawaabta laydinkaga sugi lahaa marka ay dhammaatana waxaa laydinka dhowrayaa insha allah jawaabta baydhabo sheeg magaca hobolka ku luuqaynaya heestan soo socota marka heestu waxay ku jaango-an tahay sagaashankii sakan marka ay dhammaatana jawaabta ayaa laydinka rabaa insha allah marka saddexaadii ee ugu dambaysa baydhabo sheeg magaca hobolka ku luuqaynaya heesta soo socota ee aad maqli doontaan heestu waxa ay ku jaango-an tahay sagaashanka sakan ee loogu talagalay in jawaabta laydinka sugo waan rajaynayaa inaad garan doontaan insha allah
allah allah ilaahayo allah allah ilaahayo kiana badalini oyalagaha burino eheliyo xigaliyo abtirkein lahayno allah allah ilaahayo allah allah ilaahayo yana badalini hoyalagaha burino eheliyo xigaliyo abtirkein lahayno amarkiisu fulaye amarkiisu fulaye kali loo ogayo amarkiisu fulaye amarkiisu fulaye kali loo ogayo itaalkoodu kugu adkato halligooda lagu abarto itaalkoodu kugu adkato halligooda lagu abarto odayadooduna aqoon ka taliyaan odayadooduna aqoon ka taliyaan inana halow baydhabo
halo raadi muqdisho jawaabta
bismillaah jawaabtuna waa faji su-aalaas jawaabtiya una isku deeni may baan agadaas aheen maxamed mooga liibaan jawaabta baydhabo sax iyo qalad guddiga ayaan u gudbinaya
degmada baydhabo ee gobolka baay tartamayaasha u tartamaya su-aashaasi la weydiiyey jawaabta ay ka bixiyeen waa mid aan sax ahayn hadday baydhabo soo haraar martay halow yaakshiid alow raadiyo muqdisho jawaabta bismillaah haddii aan jawaabtaas isku dayno waxay noqonaysaa cabdi aadan xaaj cabdiqays
jawaabta baydhabo sax aan raadaya kafaa'idaysiga ee yaakshiid ay bixisay sax iyo qalad guddiga aan ku celinaya
degmada yaakshiid ee gobolka banaadir tartamayaashu su-aasha soo areer martay baydhabo jawaabta ay ka bixiyeen waa sax oo waa fanaankaasi ku luuqeynaya heesta waa cabdi aadan xaad cabdiqays miraha iyo laxanka isagaa iska leh markaasi heesta sanadku markuu ahaa kun sagaal boqol lixdan iyo lixdii ayaa loo qabtay qolka kaydka ee radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya isla lix iyo lixdankii labada dhibcood waxaa ka qaadaysay maamulkii gobolka banaadir wakhtigaas jiri lixdan iyo lixdii lix iyo lixdii iyo lixdankii anaka dhan waxaa ka bilaabay sideetan iyo wixii saanka ahay meesha guberna oo hadda labada dhibcood aa ku tuurtay ha calanka eedaa la saar lexda waa jirta lix- maya maya maya anaka anaka anaka anaka annaka ha sideetankii weli hadda kii uu cimri dheer waxba ma ogida u kaadi mashuuriyaaka waa joogay maa shan sano maal annaga jira xilligaas meeshaan joogna haddaa ogaanayd saacadaasna ma dhihi lahayn u Ay, kaadi intee joogtee wax ma ogida iska loo dhibcood dib adigi waa dhiibe labada dhibcood yaaqshiid waa soo baxeen c c ay ka soo degteen saas fagaxay u soo leexdeen tartiibto afkooda waxay soo aadiyeen dhinacaha iyo luuqa bidix midigay u leexdeen tartiibto cabitaanka jiimana waa cawaayeen gobolka banaadirna booliiska nabadda sugaayana waa wadaan inka qaata
masha dhigta ilaa hadda anaa ku wareeraba
waa u tagaayaan la markaa iigsadaa dhibcaa Waa lagu dhibca wareeray.
wareera waay meesha kasoo baxeen Wareer, kan haraadiya cawada dheer waaya lixdankii waay su-aashan lixdankii.
su-aashan waxaa iskale su-aasha waa yaakshiid su-aashooda saddexaad waana su-aasha shanaad su-aalaha guud ee tartanka yaakshiid su-aasha dhegaha u fura qalinkiiyo warqaddan qabsada su-aasha waxay u dhacaysaa sida tan laba laf oo laadhuu ah baa la tuuray isla markaana waxaa hal kubad laga soo saaray sanduuq ay ku jiraan kubado mid casaan tahay mid cagaar tahay mid buluug tahay midna hurdi tahay raadi itimaalka ay ku soo baxayaan kubad cagaar ah ama tiro laba ka weyn aan ku celiyo mar kale su-aasha yaakshiid laba laf oo laadhuuga la ciyaaro ah baa la tuuray isla markaana waxaa hal kubad laga soo saaray sanduuq ay ku jiraan kubado mid casaan tahay mid cagaar tahay mid buluug tahay midna hurdi tahay raadi itimaalka ay ku soo bixi karaan ama ay ku soo baxayaan kubad cagaara ama tiro laba ka weyn aan ku celiya marka saddexaad ee ugu dambaysa yaakshiid laba laf oo laadhuu ah baa la tuuray islamarkaana waxaa hal kubad laga soo saaray sanduuq ay ku jiraan kubado mid casaan tahay mid cagaar tahay mid buluug tahay midna hurdi tahay raadi itimaalka ay ku soo baxayaan kubad cagaara ama tiro laba ka weyn waan rajaynayaa inaad garateen hadduu alla idmo aad ka jawaabi doontaan yaaqshid
beertuu isticmaarka beeray bakshiishkii oo bahabahaysko beertuu isticmaarka beeray bakshiishkii oo bahabahaysko qabiilka la buufinayo asaageena ku beegsan mayne qabiilka la buufinayo asaagaan ku beegsan mayne waxbarta'aan waxbarta'aan waxbarta'aan waxbarta'aan waxbarta'aan barwaaqa gaarne waxbarta'aan waxbarta'aan waxbarta'aan waxbarta'aan waxbarta'aan halow yaaqshiid alow raadiyo muqdisho jawaabta bismillaah annagoo ah tartamayaasha degmada yakshiid haddii aan isku dayno jawaabtaas waxay noqonaysaa insha allah
mhm waxay noqonaysaa insha allah n
yaaqshiid jawaabta ya waayahay jawaabta yaaqshiid sax iyo qalad guddiga ayaan u gudbinayaa
degmada yaaqshiid ee gobolka banaadir su-aasha la weydiiyey jawaabta ay ka bixiyeen sax ma ahan hadday yaaqshiid soo hareer martay hallow baydhabo
awlaadi muqdisho jawaabta
بسم الله أبل جواب سؤال الجواب كيف جن إن شاء الله ما يبنى قبل دون تهين 1 over 9
ku celi 1 over 9 Ah, hal la hoos dhigay sagaalaad ula jeedaa jawaabta hal- guddiga ayaan u gudbinayaa
jawaabta baydhabo ay ka bixisay su-aashaa soo hareer martay degmada yaaqshiid iyana sax ma ahan hadday labada degmaba soo hareer martay jawaabta guddiga ayaa looga fadhiyaa
waa hagaag su-aashu waxay u dhacaysay laba laflaadhu baa la tuuray islamarkaana waxaa hal kubad laga soo saaray ah, sanduuq ay ku jiraan markaasi kubado midu casaan tahay midu cagaar tahay midu buluug tahay midna hurdi tahay raadii itimaalka ay ku soo baxayaan kubado waa kubad cagaar ah ama tiro laba ka weyn jawaabtu waxay noqonaysaa 0.75 ama eber dhibic toddobaatan iyo shan
waayahay su-aashan waa su-aasha saddexaad ee tartamayaasha baydhabo dhankooda waana su-aasha lixaad su-aalaha guud ee tartanka baydhabo su-aashu waxay u dhacaysaa sida tan sha- dhammaan tirooyinka lamaanayaal ah ee wadartoodu tahay toddobaatan raadi lamaanaha tarankiisu ugu weyn yahay aan ku celiyo mar kale baydhabo dhammaan tirooyinka lamaanayaal ah ee wadartoodu tahay toddobaatan raadi lamaanaha tarankiisu ugu weyn yahay marka saddexaad ee ugu dambaysa baydhabo dhammaan tirooyinka lamaanayaal ah ee wadartoodu tahay toddobaatan raadi lamaanaha tarankiisu ugu weyn yahay waan rajaynayaa inaad garateen hadduu alla idmana aad ka jawaabi doontaan baydhabo
beertuu wii isticmaarka beeray bakshiishkiioo bahabahaysko beertuu wii isticmaarka beeray bakshiishkiioo bahabahaysko qabiilkaa la buufinayo asaageena ku beegsan mayne qabiilka la buufinayo asaagan ku beegsan mayne waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan barwaaqo gaarne waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan baydhabo baydhabo halow
الأوراد مقدشو jawaabta
إن شاء الله ما يبنى قبل دون تهين تضيشة
ku celi baydhabo codkana beliis caadi fadlan codkiina caadi ka dhiga
إن شاء الله سؤال الجواب كيف كديني ما يبنى قبل دون تهين تضيع فرق تضيلي
jawaabta baydhabo sax iyo qalad guddiga ayaan u gudbinayaa
degmada baydhabo ee gobolka baay su-aashii la weydiiyey kama aysan jawaabin hase yeeshee waxaan ka codsanaynaa baydhabo codkooda in ay markaasi si nadiifa noo soo gaarsiiyaan haddii xitaa ay jawaab su-aasha ay jawaabteeda saxaan codkooda hadduusan nadiif noqon dhibcahaasi waa ay weyn doonaan degmada adagana hana baydhabo khasaarinina idinkana had khasaarinina ilma Waa nadiif, adayaalow waa laydinka helo, siin please.
tuugaana doogiin kor haninka gaada hadday baydhabo soo hareer martay halow yaaqshid halo radio muqdisho jawaabta bismillaah jawaabtaas waxay noqonaysaa soddon iyo shan dhibic soddon iyo lix jawaabta yaaqshidee ka faa'iidaysiga guddiga aan ku celiyo yaaqshid kama faa'iidaysan cabdi fataax su-aasha soo hareer martay degmada baydhabo jawaabta saxda ah guddiga ayaa looga fadhiyaa
su-aashu waxay u dhacaysay dhammaan tirooyinka lamaanayaal ah ee wadartoodu tahay toddobaatan raadi lamaanaha tarankiisu ugu weyn yahay jawaabta saxda ahi waa soddon iyo shan ka soddon iyo shan soddon iyo shan ka soddon iyo shan waxaa moodaa kaahaya labada degme inay aad u soo dhaweeyeen oo ay ku laalaabanayeen meelaan ka fogeyn jawaabta degmada yaaqshid baa aada u soo dhaweysay waayahay marka oo jawaabta meelaha lagu wada qorto waa soddon iyo shan ka soddon iyo shan ka soddon iyo shan wareeg waa miya wareeg wareeg wareeg wareeg taarix wareeji waaya galle cawada waa idinku daasanta magaayeeleena wax ka ka maxaa u keentay adi laftirkaaya ana ma ayaa barafas farfasoonsi afurka beriyaa la gaada
makababoobe waa ka boobooba
waaya su-aashan waa su-aasha afaraad ee tartamayaasha yaaqshiid waana su-aasha toddobaad su-aalaha guuda tartanka su-aashu waa su-aal taariikha waxay u dhacaysaa sida tan yaaqshiid sanadkee ayuu dhacay kacdoonkii ruushka ay xukunka kula xukunka kagala wareegeen shuuciyiinta aan ku celiya mar kale sanadkee ayuu dhacay kacdoonkii ruushka ay xukunka kula wareegeen shuuciyiinta Aan- su-aashu waxay u dhacaysaa yaaqshiid sheeg sanadkee ayuu dhacay kacdoonkii ruushka ee ay xukunka kula wareegeen shuuciyiinta may kula wareegeen waay aan ku celiyo mar kale sanadkee ayuu dhacay kacdoonkii ruushka ee ay xukunka kula wareegeen shuuciyiinta marka saddexaadii ugu dambaysa sanadkee ayuu dhacay kacdoonkii ruushka ee ay xukunka kula wareegeen shuuciyiinta waan rajaynaya inaad garateen hadduu alla idman aad ka jawaabi doontaan yaaqshiid waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan barwaaqa gaarne macdanta buur laga bilaabay biya webiyada marayo macdanta buur laga bilaabay biya webiyada marayo badiya biri khayr ka buuxa rag soo bixiyey rabaane badiya biri khayr ka buuxa rag soo bixiyey rabaane waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan barwaaqa gaarne waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan barwaaqa gaarne
halow yaaqshiid halo radio muqdisho jawaabta bismillaah annagoo ah tartamayaasha degmada yaaqshiida haddii aan isku dayno jawaabtaas waxay noqonaysaa kun sagaal boqol toban iyo toddobadii jawaabta yaaqshiid sax iyo qalad guddiga ayaanu gudbinayaa
degmada yaaqshid ee gobolka banaadir tartamayaasha caawa su-aashii la weydiiyey ee taariikhda ahayd jawaabta ay ka bixiyeen waa mid sax ah waana kun sagaal boqol toddobiyo tobankii wadna kurkuraabu nugula diliba cawada rafaad afurkin cuniba jaajuba waxaa naga gooy su-aalaha la keeni xalainaya saxuuran aan ugu dhacday bayna shalaayan su-aalahan waxay u baahan yihin labaatan beri loo hurdo ama labaatan beri la horta mudaakaree meelku qorta waa dhammaatino hay maxaa waay meelku duubta meelku duubta lama dhibcood oo kaale aragay waxaa nigu dhiibay guddoomiyaha yaaqshiid weliba guddoomiyaha yaaqshiid ee xafiiska waxay taalaa guddoomiya yuusuf madaale Waxaan- meesha bangiga waay ugu dhigayso bangiga bangiga taabna akoon ahaanay ugu jirtaa lacal haddii oonta maxay cabay jiimaahay ku qababsahay waa dhammaati
waayahay waxay u dhacaysay su-aashuu sanadkee maya, ayuu eh, dhacay wa- wa- wa- wa- kacdoonkii ruushka ay xukunka ugala war- eh, kula wareegeen eh, shuuciyiinta Aad iyo aad.
waayahay waa su-aashan waxaa iska leh tartamayaasha baydhabo baydhabo dhegeyna fura waa su-aashooda afraad mar dhow hadduu aan leedma dhextaalkii ayaa nagu soo wajahan oo aan geli doonaa su-aashu waxay u dhacaysaa sida tan waa isla taariikh goorma ayaa xukunka laga tuuray shaahii iiraan aan ku celiya mar kale baydhabo goorma ayaa xukunka laga tuuray shaahii iiraan marka saddexaad ee ugu dambaysa baydhabo goorma ayaa xukunka laga tuuray shaahii iiraan waan rajaynayaa inaad garateen hadduu alla idman aad ka jawaabi doontaan baydhabo waxbartaan waxbartaan waxbartaan barwaaqo gaarne macdanta buur laga bilaabay biya webiyada marayo macdanta buur laga bilaabay biya webiyada marayo badiyo biri khayr ka buuxa rag soo bixiyey rabaane badiyo biri khayr ka buuxa rag soo bixiyey rabaane waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan barwaaqo gaarne waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan barwaaqo gaarne
halow baydhabo
halow raadi muqdisho jawaabta
bismillaah su-aalaad jawaabtay oo isgideeni insha allah may banagdaasa ah kun sagaal boqol toddobaatan sagaalki jawaabta baydhabo sax iyo qalad guddiga ayaanu gudbinayaa
su-aasha la weydiiyey tartamayaasha degmada baydhabo ee gobolka baay su-aashaasi jawaabta ay ka bixiyeen waa mid saxa waana kun sagaal boqol toddobaatan iyo sagaalkii baydhabo ijanay baydhabo ijanay uu kala kakyahay su-aalyaalku macnaa meelka qoroy dhaafti meelku duuwoy la maroy lamaduun tush maysiin dhigaane ila baydhabo korshee ka qaada iyo waa kay jajuba ogracsiye waa dhul barwaaqo ana wartu barano beeshii degmaantana berya kama hayaande hadalka qaada miyaa beledka taata dhanka kale aad ayay u mahadsan yihiin aad ayay u mahadsan yihiin majaajilistayaasha bahaa iyo jaajumow Ah, waxaa noo soo dhammaaday qaybtii dhexe min afar su-aal waxaa rabaa su-aashii hadda ugu dambeysay ee labadii ja- la- su-aal ee taariikhda ahaa inta aan labada degmaba ka jawaabin jawaabaha ee, sidoo kale waxaa si saxa uga jawaabay su-aashii yaaqshid xagga komentiyada facebooka su-aashii yaaqshid dadka live-ka facebook uga daawanaya ee kun sagaal boqol todoba iyo tobankii waxaa sax uga soo jawaabay xamse cali oo dadka xamza Facebook-a naga cali oo dadka la socda facebook toos u daawanaya ka mid ah su-aashii dambe ee baydhabana waxaa isna sax uga jawaabay cali xaaji kowkowle oo isna ka mid ah asxaabta facebook toos u daawanaysa sidoo kale xamsana waa ka jawaabay su-aasha kowkowle lama tush Ah, marka reer facebook saa noola socotaana idinla soconnaa Eh, dhextaalka ayaan geli doonaa mar dhow oo isbarashada labada degma ah inkastoo eh, dabcan aan jeclahay wareegii koowaad degmo walba taariikhdeeda inay hore uga soo hadashay su-aaluna aad u adag yihiin dhextaalka waan sii wadan doonaa isbarasho eh, dabcan ma jiri doonto oo waqti aan kusii bixinno laakiin dhextaalkii dalkaaga hal doolar ku dhiso